degmada xudre xarunta gobolka boqolay waxaana ku mid dadka ka nool deegaanada hoosgoyo degmada ee lijiran udarada ka dhiyow hindho weliba langasube ololo indhafiiqise ololo hindhafiigowkee lansuube bukaanada iyo weliba kaaliweyn ku gaaday maamulka degmada kan gobolkio doctor shiina oo katagusase udarada ka dhiyaayan indho uusa safara shalduwan kaseeda xarumo caafimaadka ee gobolada dalka ankoreen madaxa isbitaalka shifa ee degmada xudre xarunta gobolka bakool maxamed axmed abuukaraya usa faahfaahin ku biyey adeegyaduusa dhakhtarkan fuli bukaanada doorkii oo qaabilsanay dhinaca hindho oo professionalka ahay dhinaca soomaaliya marka limida dhakhaatiirta hindho dhakhtarka marka iidan kuguma hadaliyaan qoyowka us markaasi suntaniinka kooy iyo uniil markaasi webelayna markaa soo dhaweyn faylayaaleen marka waya ka dhawaayana marka deegaankiisa iyo degmadiisay dhammaan ee bulshada ka nool ee degmada xudur iyo nawaaxigan wayba aan sheegana marka inay doorkii xarunta shifa usa ka degi shaqana marka usmeelasay ku bilaaway laku bilaabo saacadin marka in doorkaasi marka usu shaqeeyahay maalamo yaro koobagna markaasi isxuulo sii wada doon bulshada marka wayban sheegan in ku faa'iidaystaan marka fursadaasi qaaliga ah dhanka kale doctor shiine iyo waliba uuse sharaxaad kubiyey ujeedka safarshay ee uuse kaseeday gobolka boqol iyo bukaanada anka badan ee uuse la kulmi abashadiyo qabaan doorka hornaba inaa indhaha cudurrada indhaha ku dhaca wixii lagala tacaali karo lagala tacaalo dadka indhahala loo shaqeeyo wixii qaliina loo samayn karo loo sameeyo wixii la daweyn karo la daweeyo wixii talo la siin karo la siiyo saa la socotaan waxa weeyaan dadkeena waa iska dallay weeyaan waa dad dan yara dad badani ma awoodi karaan meelaha aan joogtada u nimaadno ama aan deganahaba inay yimaadaan magaalada baydhabo iyo beledweyne joogtaan u nimaadnaa sanadkii afar jeer saddex jeer yaan nimaadnaa laakiin dad badan aan soo gaari karin yaa jira oo gobolkan bakool ku xaniban aan iman karin oo danta aan soo gaarsiinayn marar badan xamar baan ka shaqaynaya ostol oo ku yaalla laakiin dad yar baa soo gaara dadka xoolaha leh iyo tijaarta soo gaadha laakiin dad yartoo dhan ma iman karaan marka safarkeenna waxa weeyaan in dadkaa soo gaari kari waayey magaalooyinka kale ee qalinada indhaha lagu sameeyo kadambeyntii hana ku mid ee bukaanadii degmada xudur ee ku faydaysadii ololo indhafiigowka iyo wayba ku hadalana dareensho hadhawaayana ulama maadaama deegaanada hudur roognu odayaalkii deegaanka nadarday kumid aha dadka baahiyaha gaarka qabo adarday ee roogu degmada hudurna adarday baahiyahaas adigeeka isqonqooy insha allahu waniisu adardeena ku faa'iidaysan doono amaleeya qaybo shalduwan ee bulshada ka nool gobolka boqol iyo weliba si-eedii handhowaayana ololo hindhafiigowka ee likwada degmada xudro iyo fursadan ataa dad badan oo la jiranay cudurrada ka dhigow hindho